ku heli karnaa innaga oo saddeed iyo kamid isla qaadana aragtida ku aadan iskutashi aragtida iskutashi ku aadan oo la bax dhaqaalahaaga ku hel amni nabadgelyo horumar waxaan codsanayaa dhammaan degmada dadka ku nool inay arrintaa gacan ka geystaan kana qayb qaataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin kuna wada howlgallay qaabkii aanu u gaarsiin lahayn magaalada caawadu haq inay isku tashato amnigeeda ka tashato horumarkeeda ka tashato wax allaaliya wixii dan guud caawuda u ah ay shacabkooda isku tashadaan magaalada caawadu haq waxyaalo fara badan oo magaalooyinka looga horumareen baa jiraan laakiin wax naga daahay ma jiraan waxaanu rabnaa inaanu ka beegsanno meesha hadda joogno wax fiican baanu qabannay qof walboo muwaadin ah in nabadda iyo xasilooniya uu ku bixiyo taakula waxay u baahan tahay xoolo xoolihii adinkaa haya waxay u baahan tahay la xisaabtan la xisaabtankuna waxaa nala xisaabtami doona oo taakula la xisaabtami doona guddiga ganacsatada ah ee matelayo ganacsatada iyo golaha guurtida degmada caabudu oo isku dhafan oo wada shaqayn doono caabudaaq waxaa lagu dhisay isbitaallada iyo iskuullada waxaa lagu dhisay dhiisha caanaha waxaa lagu dhisay neefka ariga waxa laga qaadayo yaan lala dhuuma waxaa kaloon caddaynaynaa waxaa la sameeyey akoonno ay ku dhacaan dhaqaalahaasu waxaa la sameeyey lambaro ayaga maana wax kale aan lacag lagu tuurayn dhaqaalo bixin oo aanaan ciidanka aanaan garab istaagin amniguma suurogelayo waxaanu soo dhoweynay oo racadoaq lagu yaqaanaa inaannu bixinayno dhaqaalaha canshuurta degmadan ee xaquuqda loogu leeyahay taakule iyo waxqabad juhdi badan baa la soo geliyey dadka juhdiga soo geliyey bulshada qaybaheeda kala duwan guddiga xasilinta waa in sida laydiin soo jeediyey ama la idiin akhriyey ama la idiin sheegay aad qaadataan oo arrintaas sida ku habboon taakulada loo bixiyaa loo garab istaagaa inta hawsha ku jirta waxaan halkan ka shaacinayaa dadweynaha intaa wejigaay ka muuqdaya kuwa iga dambeeya u sheegaya haweenka aabunwaaq ku nool ama ganacsato ha aata ama guri ha joogte inay taageerahayaan barnaamijka taakulo inay taageerahayaan una taagayin inay ka qayb qaataan
dadka bini'aadanka ah hadday isku tashadaan wax walba way samaysan karaan ujeedka iskutashiga loo bilaabayna wuxuu ahaa in dadkan ree cawdaaq oo dhibaatooyin badan muddo soo ku soo dhex jiray in maantayto ay gaaraan heer ee ay